xilli qaybo ka mid a dalka ay ka da'een roobabka guga, isla markaana ay xirmeen waddooyinka soo gala magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa waxaa sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta gaar ahaan qaraha. Qiimaha qaraha ayaa markii hore la siin jiray hal doolar halka uu hadda ka yahay saddex doolar waxaana laga cabsi qabaa in gebigiisba la waayo sida ay sheegeen ganacsatada. Cabdisalaan Macalin Cabdi oo ka mid dadka iibiya qaraha ayaa ka warbixiyey waxyaabaha sababay sare u kaca qiimaha qaraha ee degmada Dobley waxa uuna sheegay in inta badan ay xirmeen waddooyinka soo gala magaalada taasina ay keentay sare u kaca.
khudaartan maxaan ku rahdaa awal markay waddada ay furneed ee dhulka ahayd laakiin hadda maxaan ku radaa maciishadii kor u kacday jidadii xiran laolageeda marka meesha hadda maxaan qaraha la gada jiray halka doolar hadda waxaa weeye laba doolar iyo bar saddex doolar meelaha la gadayaa waxaan sabab u ah jidti xiran awl wuxuu ka imaan jiray xagga soomaaliya ee kenyan uu kasoo geli jiray hase ahaatee kan soomaaliya aada loo jecel yahay oo ka fiican oo kan kenya ka wanaagsan oo ka tayaysan oo ka waweyn hadda marka kii soomaaliya wuu xirmay marka kan kenya hadda soo galaa kan kenyana waa isaga hadda awalba iska yaryaraa yaryaradiis hadda marka waa raqiis ku hadda waa qaali noqday wuxuu noqday magac in looga dhinta keli bulshooyinka dee sida khaasatan horta dhowley waxyaalaha inta badan ay ka shaqaysa waxyaalaha intan qudaarta wax la shiido wax la jeexjeexo la cuno waxaasay ka mid ahayd kan soomaaliya iyo kan kenya isku mid maaha kan kenya wax yaryar waaye oo adiga aana ka madnaan karin laba boqol shilin ama boqol konton shilin hadda meesha uu ka maray doolar bay loo bedeleen laba doolar iyo bar bay leeyihiin marka wuxuu u dhigmaa adiga saddex boqol shilin buu u dhigmaa kan soomaalina waa wax waaweyn waaye waa loo baahan yahay in maxaan ku rahdaayo qaali hadduu noqdo wejigiisu yeelanayaa raqiis hadduuna wejigiisu yeelanaya laakiin kan waaweyne yaryari ma lahaba wax isaga islamid oo aad u yaryar wey soomaali wax ka soo baxaya hadda ma jirto waayo lag ba hadda nagu xirin lagtaas ma soo mari karaan xagga karena roobka habeenii maalin wuu ku da'a sida hadda annaga uu nagu yahay amar waaye marka dhinaca hadda kenya amal raamo waaye raamadaas maalin haddii roobku da'i maalin kale wuu imaan karaa laakiin dhulkan sidaas maa waa togog buu leeyahay